waxaan rabaa horta inaan u hambalyeeyo ciidankeena foontii ku jira aagaga dagaal ku jira guulaha ay gaareen iyo sida ay shaca siday ula dagaaleen qolada shabaabka ah ayna uga saareen aagagii ay ku jireen oo ilaa hadda ay dhufaysyada ku jiraan oo weliba roobka korkooda ku da-ayo aad iyo aad yaan ugu hambalyanayaa guulahay soo gaareen waxaan aaminsanahay inaan ka guulaysanayno shabaab khibradeedi waa leedihiin wadaniyadeedi waa leedihiin waad soo aragteen dowlad istaagan oo xoogla waad soo aragteen dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormood idin noqotana waa haystaan oo annagaa koow ka ah inaan ciidamo inaan idinla hor inaan la galan dagaalka shacab wanaagsan oo baraarugay oo soo jeedana waa haystaan oo idin daba taagan oo oo garab yasiinayna waa haystaan wax noo haray ma jiraan dagaalkii waa socdaa fadhi ma yaallo maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummad ay sugaysay iyo shacabka somali sugayn waa idinka marar badanna waa idiin sheegay haddana waa idinkugu celinayaa cid kale oo soomaaliya u maqan ma jirto aan idinka ahayn waxaan idinka codsanayaa waajibaadkiina sida uu yahay oo aad ugu dhaarateen inaad u fulisaan oo aad ka fogaataan wax alla wixii dalkaan burburiyey aad ka fogaataan waxaan idiin sheegayaa anna inaan idin horkaco